Xafiiska Ka-hortagga iyo Wacyigelinta HIV/AIDSka ayaa magaalada Hargeysa ka bilaabay ololaha wacyigelinta bulshada ee halista cudurka HIV/AIDSka. Goobaha laga bilaabay barnaamijkan wacyigelinta HIV/AIDSka ayaa waxaa ka mid ah suuqa, idaacadaha iyo goobaha waxbarashada magaalada Hargeysa, iyadoo bulshada la wadaagaya fariimo la xiriira halista uu leeyahay cudurka HIV/AIDSka. Xamdan Nuur, oo ka socotay Xafiiska Ka-hortagga iyo Wacyigelinta HIV/AIDSka, ayaa ka warbixisay barnaamijkan ololahan.
waxaan maanta ka shaqaynaynay ilaa iyo maalin- maalinkai saddexaad ay noo tahay ee suuqa gobanimo oo aan siinayno bulshada ganacsatada iyo bulshada la ee, iyaduna wax iibsanaysaba aan goobahooda ugu tegayna si rasmiya inaan ku gaadhsiino wacyigelinta ee, xanuunka h i v aidska qaabka looga hortago xanuunka h i v aidska iyo sida uu qofku uga taxadiri lahaa caafimaadka qabaa ee, inuu xanuunka ka taxadiri karo Ee, sidoo kale waxaan bulshada aada ugu maxaa baraarujinaynay inay isbaaraan guurka hortay yacni ee, labadii qof ee isguursanayna guurka hortay isbaaraan oo badbaadadu ay tahay isbaarista guurka hortay Ee, sidoo kalena inaan aada u yaraynaynay oon ugu taxadiraynay bulshadu bal inay la qabsadaan qofka xanuunka la nool in ee, la daryeelo oo aan la fogeynin takoorkana oo aada u yaraado marka maalinkii saddexaad bay noo maraysay maasha allah si fiican bay noogu soo gabagabowday maalinkii saddexaad Ee, bulshaduna aada bay wacyigooda soo jeedaa inta dambe oo ay loo qabsanayaan dadkii in caafimaadka ahaa ee wacyigelinta sameynayay ee u tixgelinayaan oo ay noo dhegaysanayaan marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa si fiican bay noogu soo dhabaatay maanta shaqadaas anaga tiimkii in ka shaqaynaynay wacyigelintaas Barnaamijkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta fahamka la xiriira cudurka HIV/AIDSka iyo halista caafimaad ee uu leeyahay bulshada ku nool magaalada Hargeysa.